أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo ee idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mas-uul ka tirsan maamulka riddada ugu magacaaban gobolka shabeellaha hoose ayaa iskuday diil ka badbaaday kadib qarax ka dhacay magaalada markaa xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa ugu baaqay murtad ku guurtay inuu si deg deg ah isku casilo dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa siliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheere ee ku horjiro gumaysiga siliibiyadda kenya guddiga gaadiidleyda gobolka banaadir ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan kooxda riddada lacaga baad ah ku soo rogeen gaadiidka dadweynaha maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowla diiniha u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan mas-uul ka tirsan maamulka riddada ugu magacaaban gobolka shabeellaha hoose oo iskuday diil ka badbaaday kadib qarax ka dhacay magaalada markaa ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar qaraxa ku qaaday guriga guddoomiyaha maamulka riddada ee magaalada markaa mursad cismaan muuse maxameda waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba ka mid ah ilaaladiisa dhanka kale gobolka mandheere ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga ciidanka siliibiyiinta kenya ee deegaanka hareeri suuka ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dagaalka ayaa muddo socday waxaana laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan inta dagaalku socday waxay ciidamada mujaahidiintu ay gubeen gaari kooyal ah oo siliibiyiinta u yaalay saldhigga waxaana suuragal ah in khasaaraha gaaray kufaarta kenya intaas uu kasii kordho xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa ugu baaqay murtad gurgurtay inuu si deg deg ah isku casilo faafahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan yaasir maxamed sida lagu waramayo ilaa boqol xildhibaan ayaa murtad xasan sheekh ugu baaqay inuu iska casilo kursiga villa soomaaliya maadaama uu ku fashilmay hogaaminta xukuumaddan haadaana ay kusii laalaadaan dadka ugu cadcad misena soo maray xukunka kooxda riddada soomaaliya haddana qeybta ka ah xildhibaanada mucaaradsan gurgurte waxaa ka mid ah murtad shariif sheekh axmed oo si cad ugu sheegay madaxa murtadiinta inuu kursiga isaga tago wejigiisana uu dadka ka horleexiyo xildhibaanada ayaa dhammaantood murtad gurgurta ku eedeynaya arrimo tarabeel ah iyagoona aaminsan in muddadani saddexda sano ah uusan waxba hambayn haddii uu sii joogona uu masiirkoodu ku jiro halis ballaaran waa sida ay hadalka u dhigeen kooxda riddada ayaa wajahaysa qolqolotooyin siyaasadeed iyo mucaarado dhan waliba ah waxa uuna murtad xasan sheekh maxamuud isku dayayaa inuu waxaasi oo idinku daboolo shirar iyo qabashada xaflado aanan waxba ku dhisnayn isagoona waqti xaadirkani sheegaya inuu yagleelay xisbi cadaalad u taagan xilli cadaalad daraduba ay hoygiisa tahay saacado ka hor mas-uuliyiin uu ugu horreeyo murtad siciid cabdulaahi deni ayaa gurgurtay hawada u soo mariyey weerar afka ah isagoona ku tilmaamay mid aanan waxba xeerinayn oo xitaa iibsaday qabuurihii dadku ku aasnaayeen xaaladda murtadiinta ayaa hadda maraysa xaaladda murtadiinta ayaa hadda maraysa halkii ugu sarraysay xilli dhanka kale gaaladii tabantaabinaysay ay maalin waliba soo saarayaan daraasaad ay ku muujinayaan walaac daran iyo inay muqdisho ka dhacaan wixii ka dhacay kaabuul iyo dimashaq guddiga gaadiidleyda gobolka banaadir ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan kooxda riddada ay lacaga baad ah ku soo rogeen gaadiidka dadweynaha warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan abdiraxmaan abu xasaan xilli sanadkii saddexaad uu u buuxsamay xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya ayay saraakiisha kooxdan sare u qaadeen curyaaminta ay ku hayaan dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed muddada saddexda sano ah ee xasan sheikh uu hoggaanka u haya murtadiinta ayuu qaaday ololo ballaaran oo uu ku boobaya dhaqaalaha shacabka arrinkaas oo sababay in hoos u dhac weyn laga dareemo dhaqaalaha waddanka inta badan dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee magaalada muqdisho ayaa wajahaya hoosudhacaad u ballaaran arrimaha kale ee kooxda riddada ay curyaaminta ku haysa waxaa ka mid a gaadiidka oo ay ka shaqaysan jireen tobanaan kun oo ruux kooxda riddada ayaa la sheegay inay curyaamin ku haysa gaadiidka badeecooyinka ka soo qaada dekedda muqdisho iyo kuwa ka shaqeeya gobollada dalka guddiga gaadiidleyda ayaa war ay soo saareen ku sheegeen in saraakiil ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee kooxda riddada ay lacaga baada ku soo rogeen gaadiidleyda arrinkaas oo keenay inay shaqada joojiyaan boqolaal gaari
maanta si hoose iyo si kora u fiira cabashada gaadiidleydu ay qabto gaariga liilada ee ka baxa gobolka banaadir ee taga galmudug ka soo laabtahay ismaariisu saaka saddex boqoloo doolar ugu ambaagmaraya ninka iska lihina kama uu helo waxaasna waxaa cunaahay waa ama saraakiil meel fadhisa ama nimankaas qaa'imiintaahoo dalladda la baxo qamiisyada wata oo gaadiidleyda aan ahayna burka iyo bariiska gadda madaxweynuhu waxaan kaa rabnaa inaad cabashadeenna fiirido mar labaad iyo mar saddexaad cabashadeenna fiiri nimankaas dalladda la baxay lacagay naga qaadaan tii gobolka banaadirna waa bixinnaa waxa nagu dul hayaahina waa in ilaa cumar faray agaasimo sheegta gaadiidka laakiin aan u naqon agaasimaha dalladda gobolka banaadir waxaa ku haya niman la baxay dalladda gaadiidka gobolka banaadir oo nin la yidhaahdo cabdulla cali salaad kaadheerey guddoomiye ka yahay waxay sheegeen in saraakiil ka tirsan murtadiinta ay si cad ugu sheegeen inay ka doonayaan lacaga baad ah oo xitaa ka baxsan kuwa ay ku sheegaan canshuurta ee boonooyinka loo jaro guddiga gaadiidleyda ayaa ka digay in haddii arrimahan ay sii socdaan ay shaqada joojin doonaan dhammaan gaadiidka ka shaqeeya gudaha muqdisho iyo gobollada dalka cumar farey maalinkaasi hadda intuu dhaxle meesha la yidhaha suuqbacaad laanta guri dabaqa uu ka dhisowhayaa shagta guri uu ka dhisowhayaa oo dabaqa meeshaasuu ka abuuray ummaddii lacagtuu ka dhacay oo dalladaas uu shacabka la heshiiyey wuxuu ka abuuray ummaddu waa arki karta waa lasoo fiiri karaa guryahaas uu meesha ku leeyahay lacagti jagboontiyada oo gobolka banaadir oo ka qaaday iyadana la yidhi waddada ha lagu dhiso waa soo leexsaya meeshaasuu gashay horta cumar farey haddaan bay sheegin ha ogaada ninkaas musuq maasuquu faraha kula jiryaa nin la yidhaha macalimahdii oo taliya ciidanka booliska ah gobolka banaadir hay-addaasou amni u yaho waardiyo haya haddaad ka hadli tagto ama dalladda warkeeda soo qaado sheerow ka yaha waa ku xira hadda waana raadsiwaha maanta nimankii gaadila inta ku bannaan baxayn uu leeyahay dhibaatadaasaana hayso nin la yidhaha ina cali sheekh nuuro agaasimaha duuqa muqdisho barnaamijkan waxuu ka alifay adoogiina dalladuu ku jiraasaan ku maqalnay dadkaasay leedahay gudoomiye ku-xigeenka maamulka ee maaliyadda ciise guura waa ninka waa u tagnay waa warqadaan u geynay nimanka uu ka mid yaha dadka meesha ku haayo qayladhaantan ka imaanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa saddexdii sane ee lasoo dhaafay buuxdhaafiyey baraha bulshada iyo warbaahinta gudaha waxayna dadkani ka sheeganayaan dhulboobka dhaqaala boobka iyo xasuuqa ooga imaanaya xasan gurguurte iyo maleeshiyaadkiisa maktabka dacwada wilaayada baaya ayaa dowladdiina ha u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkan bashiir muxidiin abu ayman waa qayb ka mid ah dowraadka sharciga ee loo qabanayo qeybaha bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay saacadihii lasoo dhaafay munaasabad ka dhacday deegaanka madiinatul kheyr ee hoostaga magaalada baydhabo waxaa lagu soo gebagabeynayey dowro sharci ah oo loo qabtay dumarka muslimaadka ku dhaqan deegaankaasi taas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga magaalada baydhabo iyo malaaqyada deegaanka maktabka dacwada maamulka islaamiga magaalada baydhabo ayaa lahaa agaasinka dowradan taas oo socotay muddo afar maalin iyagoona ku qaatay duruus kala duwan oo sharci ah ugu horeyn qaar ka mid ah haweenkii ka faa'idaystay dowradan ayaa soo bandhigay kutubtii ay soo qaateen iyo wixii ay faa'iideen
walaayada baay oo khaasatan madiinatul kheyr mayban taninka gebagabaabtay dowro oo afar maalmoodneen socdaasi ilaahaya ka mahadsan dowradaas mayba ka faa'idnay walbadan yo ka faa'idnay dowrada mayba leeraaye magaashe faadimatu binti rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam shicaarshana may haayay dowrada khayrunisaa'il baratun taqiya mayba ninin akhriyay kutubo dhoor ee ninin akhriy kitaab oo sugoone ee gefro anka tarjumow yana nin akhri oo la erow basiidatu khayru nisaa'i may kalena ninka akhriyay dowrada mansilatu salaati fil islaami la erow yana nin akhri kitaabka say sagoone eh salaadi yana nina ninka akhri sagoone na ninka saxi tan kale may bahaayay kitaabka kala siirada nabaga sala allahu calayhi wasalam yahaay isuun isuuna su-aaliyo jawaabya haaye kheyr badan yah isuuna ka faa'idni mar may baan mahadnagaane walaalowaan mujaahidiinta emiir welber hoogan yaan mahadnagaana anoo kuma taha gabdhaha ku nool madiinatul kheyr maalmo kooban dowrin ninqobdi dowridaas oon qaadana katuub badan kitaabadaas oo kamid ay kitaabka lero mansilatu salaati fi lislaam اذكر نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب اذكر نسب أمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم ومتى ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم ثعيبة الأسلمية مولاة أبي لهب ثم حليمة السعدية من كفله بعد وفاة أمه صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب حتى اشتد عوده وصلب ظهره ugu dambeyn malaaq maxamed cabdi garuun malaaqa beesha geeradle ee magaalada baydhabo oo ka hadlay dowladda ayaa dardaaran qiima u jeediyey dumarka deegaanka madiinatulkhayr marka nololeen mayka jarta nijiinta barano gabdhow elaan faylisiin hadda magani balan hadii laado runta hadii la shaago isiin arday dadaal badan isiin waa dadaalasiin dadaalkiisin dadaalasiin maalinta dee kawarsiin ku qate balaanta naftiitiya anii ardayda dadaalaan dadaalka dadaalka darsaan rigiisin siin wadababu oo asharan baradoohaana oo susurumoohayo axaadiista iyo tafsiirka iyo arday may buaa siiratu nabiy markii la akriyaa oo dadka werigaa isku bahaw hebel ilaahay kuobsooy walbaroy ini artaan aniisin walan sheegdaan amiinkiiba walan sheegdaan diinkiiba walan sheegdaan waxba baniaadamka eh haddii walin sheego dadbadana lambadana walqaadada aniisin hataa fartaan walbarashada awlaadiin inay walbarasho fartaan zoodkiin inay walbarasho fartaan isiinna dadaalaan dadaala insha allahu ilaahay khayrkiin sii isiinba u hagaagdaan كل مسلمين مدن أرض نبوا واحدة في كلا أو يون أرض أو يالكي أو نضلني يخجي أو سنسين ورقو يون هيجا جايان إلى هي هيجا جي maamulada islaamiga ah ee degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa si dardar leh ku wada dowraadka sharciga ee loo qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada si dadka muslimiinta aysan marti uga noqon barashada faafinta iyo difaacida diinta islaamka mahadsanid bashiira warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu